barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka filimyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa meel kastoo aad joogtaan maanta waa talaado lix iyo labaatanka bisha juun sanadkana waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantuna waxaa halkan idinka ka soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyaradana waxaa ka mid ah tartan kubadda cagta oo siddeed kooxood oo dhallinyaro ah oo ay ku tartamayeen oo lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso ma ahan mid qabyaalada iyo kala qaybsanaan iyo burbur abuur laakiinse wuxuu jecelyahay isboortiga wuxuu kordhiyaa midnimada iyo reynreynta isdhexgalka bulshada runtii sideedii kooxoodna waxay ahayd kooxa aad iyo aad u muhiimsan waxaan ku faraxsanahay kooxda kaalinta koowaad gashay tan kaalinta labaad gashay iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay oo muujiyey cayaartii cayaar wanaagga iyo sharaftii ay soo bandhigeen
waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan haween ka warramaya casharada ay ku bixiyaan dugsi ay yagleeleen oo ka shaqeeya arrimaha qoyska gaar ahaana barbaarinta ubadka
sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka mannaan doonin barnaamijka nafbaad tahay naftayda naafowda hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole
xubintii ciyaarahana waan idinhaynaa marka hores ku soo dhowaada warkii dunida
wafdi ka socda dalka eritrea ayaa maanta etoobiya u tegi doona wadahadallo taariikhi ah oo soo afjari kara mid ka mid a colaadihii ugu dabada dheeraa ee qaaradda afrika wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya oo warkan ku dhawaaqday ma aani bixin faahfaahin intaasi dheer madaxweynaha eritrea siyaas afawarki ayaa toddobaadkii tegey ballan qaaday inuu wafdi u dirayo dalka etoobiya ballanqaadka afawarki ayaa jawaab u ahaa mid uu hore u sameeyey ra-iisul wasaaraha isbedeldoonka etoobiya abi axmed kaasi oo sharfaya heshiiska ay labada dal kala saxideen sanadkii labadii kun ee lagu soo gebagabeynayay dagaalkii xuduudda ka socday laba sano etoobiya ayaa muddo diidaneyd inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jirtay in ay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee badhame eritrea oo hore u ahayd gobol ka tirsan etoobiya ayaa go-day sanadkii sanadkii
warbaahinta siriya ayaa sheegtay maanta uu talaada in israa'iil ay laba gantaal ku dhufatay ama ku tuurtay agagaarka garoonka diyradaha ee dimashaq wakaaladda wararka ee siriya ee sana ma aanay sheegin wax khasaare ah laakiin waxay ku warramaysaa in israa'iil ay falkaasi kaga jawaab celinayso khasaare dhowaantan dagaalhaninta fallaagada ay ugu geysteen dhan koonfureed ee dalkaasi suuriya hay-adda iyadoo qaabilsan xuquuqda aadanaha ee siriya ee fadhigeedu yahay britain ayaa ku warantay iyadna in gantaaladaasi lala eegtay baqaar hub u yilay maleeshiya taageerta dowladda suuriya
dhegeysaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada boosaaso waxaa lagu soo gebagabeeyey tartan kubadda cagta oo dhex marayay siddeed kooxood oo dhalinyaro ah kaasi oo soo socday tan iyo bishii ramadaan iyadoo kooxihii kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan tartankan oo kooxuhu ay wada ciyaarayeen xilliga habeenkii ayaa waxaa gabagabadii kasoo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka xidhiirka kubadda cagta soomaaliya waxaana uu sheegay isagoo dhallinyarada la hadlayay in ciyaaruhu ay kordhiyaan isdhexgalka bulshada wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray boosaaso ciyaartan ayaa ahayd tii u dambeysay ee koob ka socday garoonka sallaxa ee xilliyada habeenkii lagu ciyaaro oo lagu soo gabagabeynayay magaalada boosaaso ciyaartii u dambeysay waxaay dhex martay laba kooxood oo lagu kala magacaabo ex kantrol iyo weliba ex khallaafe ciyaartan ayaa waxaa loo maamuusay hab ka duwan sida loo maamuuso ciyaaraha kale ee ka dhaca magaalada iyadoo uu goobjoog ka ahaa daawashadeeda ciyaartan guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliya jawi adag oo ciyaartu ay ku bilaabatay ayaa labada kooxood waxa ay sameeyeen fursado badan oo ay goolal ku dhalin kareen balse ugu dambeyntii waxay guusha raacday kooxda ex khallaafe siciid cabdiraxmaan maxamed oo ah gudoomiyaha tartankan ayaa ka waramay kooxihii ka qaybgalay tartankan iyo muddada uu socday koobkii inta badan aan ku soo soconnay hawshiisuna ramadaankii dhan soo bilowday koobkan waxaa ka soo qaybgalay naadiyo dhan siddeed kooxood oo ka tirsan oo ka wada ciyaara magaalada boosaaso geesaskeeda kala duwan ilaahay waa mahadis kale maanta waxaanu joognaa khatimaadkii halkan waxaa jooga koobkii oo hawshiisiina aan soo gabagabayno waxaannu bixinaynaa billado waxaannu bixinaynaa alaab badan wixii qof walba iyo wuxuu meeshu xaq u yeeshay falilahi alxamdu hawshan waa gudagelaynaa haddaan leedno gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdulaahi sheekh nuur oo ciyaartaasi gebagabada ka hadlay ayaa koobkan ku tilmaamay mid dhallinyaradu isku dhex gelayso wuxuuna u mahad celiyey qof walba oo ka soo shaqaysay in tartankan uu qabsoomo runtii isboortigu wuxuu yahay isdhexgalka bulshada ma ahan mid qabyaalad iyo kala qaybsanaan iyo burbur abuur laakiinse wuxuu jecel yahay isboortigu wuxuu kordhiyaa midnimada iyo reynreynta isdhexgalka bulshada runtii sideedii kooxoodna waxay ahayd kooxo aad iyo aad u muhiimsan waxaan ku faraxsanahay kooxda kaalinta koowaad gashay tan kaalinta labaad gashay iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay oo muujiyey ciyaartii ciyaar wanaagga iyo sharafta ay soo bandhigeen waxaan jeclahay insha allah in halkaa ka salaamo dhammaan ka soo qaybgalayaashii guud ahaan haddii ay noqon lahaayeen shacabkii taageerayaashii mas-uuliyiintii kala duwanaa ayaa waxaan u hambalyeenahay in mar kastaba ay yihiin dadka gudbiya fariimaha aadka u quruxda badan jecelna in bulshada ay kala qayb qaataan horumarka iyo tadawurka meesha uu ka socdo waxaan leenahay soo dhowaada insha allah koob kaliya ka noogama filna hadii alla qadar waxaan bilaaban doonaa koobo kaleo ka sii duwan waxaanu ku xulan doonaa kariteerka kooxaha koox kasta kariteerka ay leedahay ayaan ku xulan doonaa insha allah waxaan leenahay soo dhowaada hambalyo hambalyo hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii ciyaartan ayaa kooxdii ku guulaysatay waxaa la guddoonsiiyey hadiyado iyo weliba koob ay ku mutaysteen halka kooxda kale ee kaalinta labaad soo gashay la siiyey billado waxaa sidoo kale jiray ciyaaryahano koobkani si weyn uga soo muuqday oo iyagana abaalmarino la siiyey yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo cawayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
door wanaagsan ayaana dhegeystayaal mar kale idin leenahay dugsi ku yaala magaalada laascaanood ah ayaa hablo dhallinyaro ah waxa ay ku bixiyaan cashiro la xiriira arrimaha qoyska gaar ahaana barbaarinta ubadka iyo cunto karinta haweenkaasi oo u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxa ay sheegeen in intii uu furaa dugsigaasi ay ku guulaysteen inay xalliyaan khilaaf burbur qoysa iyo arrimo kale wariyaha v o a cabdikariim olol ayaa dugsigaasi waxa uu ugu warrama haweenkaasi
magaalada laascanood waxaa ku taalla xarun ay hablo furteen taasoo loogu talagalay inay arrimaha qoyska ka shaqayso xaruntuna lagu magacaabo marwo ayaa waxay caawisaa haweenka caruurta iska leh iyo qoysaska iyagu doonaya inay arrimaha mashaakilaadka dhexdooda yimaada qaabkay u xallin lahaayeen waxay la talin dhanka qoyska u sameeyaan hablaha kuwaas ay kula taliyaan doorashada qoys wanaagsan magacaygu waa kaltuum xasan jaamaac waxaan ka mid ahay asaasayaasha iyo barayaasha xarunta marwo waxaan qaabilsanahay qeybta barbaarinta ubadka ama la talinta sidii ilmo wanaagsan loo korin lahaa xarunta haddaan ka sheekeeyo xarunta waa horta magaceedu waa marwo waxaa usii dheer xarunta marwo xarunta marwo ee barashada arrimaha qoyska iyo barbaarinta ubadka xaruntan waxaanu aasaasnay sanadkii hore ee a walow aanu sanadka aasaasnay haddana fikirkeedu intaa wuu ku horeeyo ilaa fikir noo muuqanayay buu ahaa oo markaan bulshada u fiirsanay marka la rabo in qaran la hagaajiyo qoysaska la hagaajiyaa sidaa darteed baanu noogu sababtay inaanu bal isku dayno inaan qoysaska soomaaliyeed khaasatan qoysaska reer lascaanood bal wax aan wax ka bedelno barbaarinta caruurta maadaama waalidiintu ay in badan ka hadlaan qaabka caruurta loo koriyo maxaad kala talisaan qofka waalidka ah ee ilmaha dhalay ee doonaya bal inuu fahan dheeraada ka helo siduu ilmihiisa u korsan lahaa xarunta markii aanu aasaasnay dadka noo imaanaya aad bay u kala duwanaayeen dad waxaan aaminsan oo yacni dareebiyayba wax ka maqan inay tahay iyo dad markaas iska yimi alxamdulilah dadka yimi waan ku qancina inay waxaan iyo wax ka maqnaa ay ahaayeen xarunta waqtigii bishii sagaalaad ee labada kun iyo toddobiyo tobanka xafladii furitaanka u dhignay waxaanu si toos u shaqo gashay bishii tobnaad intii ay xaruntu jirtay waxaa ka qalinjibiyey laba dufcadood oo iyagu dhammaystay waxbarashadii sanadlaha ahayd oo ay qaadanayeen casharo ay kamid yihiin qoyska ay kamid yihiin barbaarinta ay kamid yihiin cuntakarinta ay kamid yihiin axkaam fiqiya wax badan qaadanayay caruurtao kale haddaan ka keeno hooyadu markay kuu timaado aad wareysatid yani qofka isagaa la wareysanaya mashaakil noocayaa dareemaysaa wuxuu ku leeyahay oo kale ilmahayga waxaa iga haysata dhaga adayg waxaa iga haysta wax maqal la-aan waxaasoo dhan waxaan tusnaa markaan casharada siino inaysan qaabkii barbaarintaba joogin waxaan ku dhahnaa ilmaha ma dishaahaa ma maagtaahaa ma habaartaahaa ma caydaahaa waxaasi barbaarin iyo tarbiyadayn maaha waxaad u sheegtaan maxaa ka mida oo aad fahansiisaan horta waxaan fahansiinaa marka horeba inay barbaarinta iyo tarbiyadu tahay wax la barto cilmi ay tahay waxaan kaloo u sheegnaa hooyada waxaan siinaa casharo ka caawinaya inaan wax la dilin inaan ilmo lagu qaylin inaan ilmaha la maagin inaan la habaarin oo ilmihii markaad habaartid dee maxaaba hagaagaya waxaan siinaa talooyin ah markaanu casharo min bidaayat ilmaha kow waa laga bilaabo sanadka koowaad ilaa iyo sideed iyo labaatan sano intuu gaadhayo siduu ula dhaqmi lahaa waxaanu ka eegnaa saddex dhan horta ilmahaga muxuu u baahan yahay talooyin baan siinaa macna waxaas u baahan yahay maxaa dhibuu soo wajihi karaa waan u sheegnaa maxaad ku beeri kartaa oo bari kartaa markan alxamdulilah hooyooyinkii aan intaa siinay aad bay noogu sheegeen inay ilmahooda wax iska bedeleen sidoo kale khadre xasan ibraahin ayaa waxa ay barnaamijka v o a uga warantay waxyaabaha ugu muhiimsan iyo waxa ay hiigsanayaan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa bahda v o a oo cabdikariin oo ah waxyaalaha guulaha ah oo aan gaadhnay muddada uu furnaa markasku maadaama markasku muddo kooban uu furnaa run ahaanta waxaa la dhihi karaa guulo wuu gaadhay lagu naaloon karo walowba aysan badnaane guulaha waxaa ka mid a haddaan taabto se olaashii hore usoo sheegtay waxaa ka qalinjabiyey labo dufcadood baa markaas ka qalinjabiyey muddo koobanna ku dhigtay iyagoo qaatay koorasyada kala duwan oo qeybaha markaska ah sidoo kale guulaha waxaa ka mid ah inuu qabtay markasku koorasyo inuu qabtay isagoo u qabanaya koorasyada qeybta dhalinyarada ah ama gabdhaha guurdoonka ah isagoo siinaya talooyin iyo tusaalooyin badan islamarkaana waxyaalo badan oo akhda ah oo xilligaas oo kale yimaada ka saxaya dhalinyarada waxaa ka mid ah guulahaas inuu ku guulaystay markasku reero kala tegayay oo khilaafaad soo dhexgaleen oo kamid ah qoysaska laascaanood qeyb ka mid ah inuu ku guulaystay inuu xaliya khilaafaadka islamarkaana reerkaas uu ka baajiyo kala tagaas sidaa sheegtay dhalinyarada iyo iyo qoysaska bal xalinta khilaafaadka qoysaska sidaad u gashaan bal iga waran qaabka aad u xalisaan
qoyska markay mushkila soo dhex gasho dabcan inta badan waxaan qaabilsanahay qaybta dumarka oo raggi de rag baa khilaaf bada xalinaya xagga haweenka waa la hadalnaa gabadhaas markay mushkila ku timaado mushkiladaas ayaan warbixin ka naga siisaa waxay tabayso iyo waxay dareemayso markaa talooyin baa la siiyaa kaga aadan mushkilada ay ka cabanayso alxamdulilah way jiraan markaa kuwa lagu guulaystay oo talooyinkii intay qaateen mushkiladii xaliyey
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka tirsan haween cashuro la xiriira arrimaha qoyska ka bixiya dugsi ku yaal magaalada laascaanood oo u warramayay wariyaheena v o a cabdikariim olol haatanna xaggii muusiga ayaan jaleecina kusoo dhowaada codkii guuleed simba
nolosheedii nafteyda nafteedii inudaha beerkiyo jirhka walaashii nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystanitaaqade muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka cidaashii nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystanitaaqade niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho waxa ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka nafbaad tahay naftayda naafowde hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole waxa noloshaydaho waxa ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka waxa ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka
intaasna waxaan ku dhaafaynaa codka fanaanka guuleed simba iyo heeskiisii muuna halkaad kala socoteenna waa lahantaaf soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala soctiya
inta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dalalka sbein iyo burtuqiiska ayaa noqday dalalka kale ee ku soo biiray waddamadii hore ugu soo gudbay koobkan ee yurubway iyo ruushka oo wareegga xigaa u soo gudbay kadib markii ciyaar xiisa badan ay shalay wada dheeleen dalalka sbein iyo morocco iyo sidoo kale waddammada burtuqiiska iyo iiraan iiraan ayaa si darkhiya uga hartay koobkan iyadoo afar dhibcood la hartay halka dalalka sbein iyo burtuqiiskana ay min shan dhibcood ku soo baxeen sbein ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday sidaa daraaddeed waxa ay ku aadi doontaa kooxda kubadda cagta ee waddanka ruushka halka burtuqiiska oo kaalinta labaad ku soo baxay ciyaartoodii shalay ay wada yeesheen waddanka iiraan ay ku dhammaysteen gooli gool bareeja ricardo kuarisma ayaa daqiiqadii shan iyo afartanaad gool aad u qurux badan dabadhaafiyey golhudaha kooxda kubadda cagta iiraan daqiiqadii konton iyo saddexaad ayaa rigoora waxaa heshay kooxda burtuqiiska waxaase ka khasaariyey christian ronaldo oo laga qabtay rigooradaas markii ciyaartu ay dhammaan rabtay ayaa waxaa rigooro helay kooxda kubadda cagta ee dalka iiraan ka socotay kariim ansaravirad ayaa goolka rigoorada u dheliyey kana dhigay ciyaarta gooli gool maanta waxaa jirta ciyaar xiise badan oo lagu go'aamin doono waddamada u soo gudbaya wareegga xiga xulka kubadda cagta argentiin oo sanadkii hore ee koobka kubadda cagta adduunka ee tookadii ugu dambeysay koobka kubadda cagta adduunka lagu qabtay waddanka braziil oo ahayd waddankii ku guuldaraystay inay koobka hantaan balse fainalka yimid ayaa hadda qarka u saaran inay gruubka ku harto waxay la dheeli doontaa kooxda kubadda cagta ee nigeriya waxayna u baahan tahay inay badiso oo icelandna la qabto oo kurweshiya la dheeli doonta kurweshiya ayaa gruubkani waxa ay ku hogaaminaysaa lix dhibcood iyadoo nigeriya ay saddex dhibac iska leedahay iceland iyo argentina min hal dhibac ayay iska leeyihiin afar kulan oo ka mid a siddeed kulan oo argentina ay faynalaha timid koobka kubadda cagta adduunka ayaa afarta kulanba waxa ay argentina ka adkaatay kooxda dalka nigeriya nigeriya waxa ay argentina la kulantay guruubyada marka la fiiriyo sannadihii laba kun iyo laba laba kun toban iyo laba kun afar iyo toban kulankii ugu dambeeyey ee argentina iyo nigeria ay wada yeeshaan wuxuu ahaa kulankii ka dhacay krisnador nofembarteennu ka soo gudbinay laba kun toddobiyo toban markaas oo kooxda suber eagleska ay argentina ku garaaceen afar gool iyo laba gool argentina ayaa hadda wajahaysa guulla'aantii ugu dheereed ee taariikhda kubadda cagta ee koob adduun ay la kulanto iyadoo wax guula aysan gaarin kulamadii ugu horreeyey ee hadda ay dheeshay argentina ayaan gruubka koobka kubadda cagta adduunka marna ka gudbin iyadoo ugu yaraan marna aanan badanin dalka iceland iyo kurweshiyana waxa uu yahay kulankii toddobaad ee labada waddan ay wada kulmaan oo ay isaga hor imaadaan tartan weyn badi kulamadaasi ay dheeleenna wax u badnaayeen isreeb koobka adduunka labada waddan ee isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan waxa ay kulmeen laba jeer markaas oo labada mar ay kulmeen midba markii gurigiisa la joogay uu soo badiyey kurweshiya laba gooli waxba ayay kurweshiya markii la joogay kaga adkatay iceland markii iceland la joogay gooli waxbana iceland ayaa ku soo awood roonaatay kurweshiya ayaa waxa ay badisay laba ka mid a koobka kubadda cagta adduunka oo isku xiga markii ugu horreysay taniyosaaaqosaaashanieedii weligoodna saddex jeer isku xigta koobka kubadda cagta adduunka maysan guulaysanin waxay gooshooda ka ilaaliyeen in gool laga dhaliyo saddexdii kulan ee ugu dambaysay koobka kubadda cagta adduunka kurweshiya ayaa durbaba waxay xaqiiqsatay inay u sii gudubto wareegga xiga ee bugbaxa ama wareegga lix tobanaad markii kulankii labaad ee ay argentina la dheeshay ay kaga adkaatay saddex gooli waxba natiijadan waxyaabaha ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idinka imanaya idaacadda v o a washington haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta khadra daahir iyo cabdulqaadir jubba
weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saarudhulkuu cuskada roob dalsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saare caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawl calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawl cusubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabha isku keensigo bilicaana iyo nabaad inshaalla cusubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabha isku keensigo lecaana iyo nabaad inshaalla
heestaasi ay wadajirka ugu luqeynayeen khasra daahir iyo cabdiqaadir jubba waxay gabagaba u ahayd barnaamijkeena dhallinyarada ay wadajirka ay kugu soo jeedinayeen xuseen barre aadan iyo anuga ibraahim xasan daandure intaan markale hawda kulmi doono dhammaantiinba waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo